بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ هذا الكتاب cumdat alaxkaam marka ugu horeysa waxaynu sheegaynaa mualifka maaragtay tacriiftiisa waxaa la yidhaha asheikh cabdilghaniy raximahu llahu tacaala cabdilghaniy almaqdisi ayuu ku magac dheer yahay marka cabdilghaniy ayuu macruuf ku yahay bn cabdilwaahid marka kitaabkiisa cumdatu axkaamka ah waa kitaab macruufa kutub badan oo kalena wuu leeyahay shiikhu aada iyo aad ayuu maaragtay marka macruuf u yahay waxa uu dhashay baa la yidhi sanadku markuu ahaa shan boqol afartan iyo kowdii ayuu dhashay waxa uuna dhintay raximahu llahu tacaala sanadku markuu lix boqol ahaa marka cabdilghaniy almaqdisi ayuu macruuf ku yahay kitaabkiisan sida isagoo muqadimada uu ku sheegayo waa kitaab uu ku soo aruuriyey adilat alaxkaam cumdatu adilat alaxkaam ama cumdat alaxkaam oo weliba axaadiita uu ka soo qaadanayo sida uu sheegayo oo muqadimada uu ku sheegay kulli inay yihiin fiima ittafaqa fiihi shaykhaan bukhaari iyo muslim wixi ay isku waafaqeen ayuu ka soo qaadanayaa laakiin sida aynu arki doonno bacd alaxaadiid oo aan badnayn oo culummadu ay tambiihiyeen ayaa jira oo waxa weeye ayna wada warin bukhaari iyo muslim oo matalan ama muslim gaar u wariyey ama bukhaari gaar u wariyey oo una shiikuna tambiihin markaa ayaa jira oo aan badnayn muqadimada waxa uu ku yidhi raximah llahu tacaala mualifku ilaahay u naxariistee alxamdu lilah alxamdu lilahi almalik aljabaar ilaahay ayuu mahadiyey isaga oo weliba sheegayaa maaragtay inuu yahay melagii wax walba isagu mulkinayay oo cid walba lahaa oo waxa weeye cid walba ay addoommada u ahaayeen aljabbaar xooga badnaa alwaaxid keligii ahaa alqahaar wax walba muquuninaya intaa markuu sifaadkii ilaahay ka sheegay ayuu wuxuu yidhi wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa allahaas aan soo sheegay maahay alla kale inuusan jirin waxdahu laa shariika lah aan cid wax la wadaagtana ayna jirin ay maaragtay rabbinimadiisa iyo rubuubinimadiisa iyo cubuudiyadiisa inaan lala wadaagin asmaadiisa iyo sifaadkiisa kulli inaan lala wadaagin baan ka markhaanti kacaya markaasuu yihi rabbiga aan sheegayo waa rabbi asamaawaati waalard waa rabbiga samaawaadka iyo arada leh wamaa baynahumaa iyo inta udhaxaysa alcasiizu alghafaar waa kan casiiska oo aan cidina ka qaalib noqon alghafaar dembi dhaafka badan liman taaba ciddii u toobad keentaa u dembi dhaaf uma qaala waxa uu yidhi shiikhu raximah llahu tacaala markuu tawxiidkii ka soo baxay ayuu nebigana ku xijiyey oo wuxuu yidhi wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan rasuulu llah ana muxamadan cabduhu wa rasuuluhu waxaan qirayaa nebi maxamedna inuu yahay cabduhu ay addoonkii ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu ay ila alkhalqi rasuulkii ummadda ilaahay usoo diray inuu yahay almustafaa la doortay almukhtaar la doortay waa iyadana oo labadaba waa isku macna dhow yihiin mustafa ilaahay baa doortay ilaahay baana maaragtay doortay oo u doortay inuu noqdo nebigii khaatamu alambiyaa oo waxa weeye sayid alambiyaa uu noqdo ama sayid albashar jamiica wa sala allahu calaa nabiyina wa calaa aalihi wa saxbihi waxa uu ku saliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayh ilaahay haddii salligu xaggiisa ka yimaado waxa weeye ilaahay baa loo baryaa ilaahay inuu nebiga ammaano oo u naxariisto oo wanaag siiyo haddii ay ka timaadda markaa la yidhaahdo ilaahay xaggii oo in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy oo kale marka ilaahay uu ku salleeyo ilaahay wuu ammaanayaa wey ilaahay uma ducaynayo laakiin markay malaa'igta iyo addoommada kale ku salleeyayaan way u ducaynayaan oo wanaag ayay ilaahay uga baryayaan wuxuu kaloo yidhi markaa oo salligii raaciyey nebiga saxaabadiisii oo dhan al-adhaar wan wanaagsanaa al-akhyaar wanaagga badnaayo akhyaarta ahaa ay saxaabadii oo uuna kala reebin waayo caqiidada ahlusunna waal-jamaaca caqiidatu salaf asaalix waxa weeye saxaabada kulluhum say u dhan yihiin in waxa weeye khayr iyo wanaag la dhaho oo aan marnaba haba yaraatee wax tanqiisa iyo wax erey khalada aan saxaabada lagu dhihin uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka bacdi miyaa fa inaa bacda ikhwaani qaar walaalahayga ka mid a oo wuxuu ishaarayaa raggii markaa la joogay oo waxa weeye saaxiibadiisa ama ardadiisa ahaa ayaa i weydiiyey buu yidhi inaan sameeyo kitaab mukhtasara oo waxa weeye axkaamta asal u ah markaasaan ajiibay waxaanan ka soo qaatay buu leeyahay labada imaam ay imaamu albukhaari iyo imaamu muslim axaadiita muttafaqun calayha oo ay labaduba la yimaadeen oo ay ku itifaaqeen marka waa xadiidka ay maaragtay isku itifaaqaan oo labaduba wariyaan oo kale oo isku saxaabi ka wariyaan oo waxa weye saas ay isugu itifaaqaan ayaa marka loo jeedaa marka wuxuu leeyahay sheikhu raximah llahu tacala uu ballan qaaday axaadiidta uu ku keeni doono ilaa afar boqol iyo wax yar weeye uu ku keeni doono waxaan ballan qaadayaa buu yidhi inay noqdaan bukhaari iyo muslim weliba ay isku itifaaqeen laakiin sida zarkashi iyo ay kaga daba tageen oo tacliiqiyeen waxa ay jirta dhowr axaadiid ooaan badnayn oo waxa weeye maaragtay aan ama muslim gaar u wariyey ama bukhaari gaar u wariyey oo aan muttafaqun caleyhi ahayn laakiin ma badno intaa haddaan muqadimada uga gudubno waxa aynu u gudbaynaa marka kitaabka kitaabku wuxuu ku soconayaa biariiqada bidariiqati alfuqahaa oo waxa weeye abwaabta tabwiibta fiqiga ayuu ku soconaya cibaadaadka ayuu ku bilaabayaa markuu cibaadaadka ka baxana mucaamalaadka ayuu geli doonaa marka ugu horreysa dahaarada haddana salaada haddana maaragtay zakada xajka saasuu u wadayaa siyaamka kulli saasuu u wada keenayaa arkaanta oo dhan kitaabka ugu horreeyey marka oo bilaabmay waa kitaabu dahaara kitaabka uu shiikhu ka bilaabay waa kitaabu dahaara waxa uuna ku bilaabay alxadiidu alwal waa xadiidkiinama alacmaalu binniyaat kitaabkan marka xadiidkan waxa weeye tabarug waxa weeye sida imaamu lbukhaariba ugu bilaabmay ugu bilaabay kitaabkiisa ayay culummadu ugu bilaabi jireen oo niyada ayuu sugayaa si qofka ardayga ah oo waxa weeye camalkiisa uga dhigo niyo khaalisa lilahi subxaana wa tacaala waa arki doonaa marka sharaxa culummada laakiin horta aynu akrino xadiidka koowaad can amiiri lmu'miniin amiirkii mu'miniinta abi xafsin kunyadiisuna ahayd abi xafsi abi xafsin ma aha abi xabsata lama dhigin xabsata gabadhiisaa la odhan jiray laakiin abi xafsi waa kunyadiisa waa asmaada libaaxa ayay lagu kunyaabaa la yidhi oo geesinimo ayaa loogu kunyey ee ma aha inay xabsa tahay waayo xabsata weeye iyada waa mu'ana tana waa mudakar cumar ibn khadaab ahaa radia allahu canhu amiiru muminiinkaasoo cumar ibn khadaab ahaa qaala waxa uu yihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam samictu rasuula allahi sala la alay slam rasuulka ilaahay oo yaquul odhanaya ayaan maqlay inama alacmaalu biاnniyaat wainama likulli imri'i maa nawaa inama alacmaalu inamaa in kale ma ahe alacmaalu acmaashu biاnniyaat niyada unbay ku xihan yihiin waa iyadoo la yidhaahdo oo kale mal acmaalu ila biاnniyaat ay macnaha acmaashu sixatan wa fasaadan wa qubuulan wa raddan waxa ay ku xidhan tahay aqbalaadda la aqbalayo waxa weeye saxiix ay noqonayso ama baatil noqonayso ama radinta la radiyayo waxa ay ku xidhan tahay niyada ee haddii ay niyadii noqoto niyo wanaagsan camalkii waa hagaagaya haddii niyadii xumaatana camalkii waa xumaanaya wainamaa likulli imri'i maa nawa qof walbana waxa uu leeyahy wainamaa in kale maayo likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday maa nawaa ay alladii nawaa wixii uu nawo niyeystay ayaa u sugnaatay oo helaya haddaad camalkan markaad samaynaysid aada ilaahay daraaddii ula jeedid ood ilaahay darti uu kaa yahay ajarkii iyo wanaaggii aada raadinaysay baad helaysaa hadduuna ilaahay darti ka ahayna adde waxba ku heli maysid ee waxa weeye camalkaagii baatil buu noqonay marka wainamaa likulli imri'in maa nawa faman kaanat hijratuhu faman ruuxii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi qofkii hijradiisu ay noqotay oo hijradu waxa weeye waxaa la yidhahdaa tarku bilaad alkufri ila bilaadi alislaam hijro waxaa la yidhahdaa in laga tago beledkii gaalada la aado beledka muslimiinta marka makaa laga haajirayay madiina loo haajirayay oo la aadayay marka hijradu asalkeedu waa tarki waay waa ka tegid wa hajara ay taraka wey macneen marka in qofkii ka soo tegay dhulkii gaalada oo ilaahay daraaddi u soo tegay iyo rasuulka daraaddi usoo tegay fa hijratuhu hijradiisi waxay ku dhacday ila allahi warasuuli ee ilaahay baa ka aqbalay ilaahay iyo rasuulka ayay ahaatay hijradoodisii hijro maqbuula wa oo ajar iyo wanaag uu ka helay waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa qofkii ay noqotay hijradiisu adduunyo uu asiibayo helayo uu rabo inuu helo ow imra'a ama qof dumara yankixuhaa ow imra'atin yankixuhaa ama gabar uu isleeyahay qof dumar aad soo guursatid uu magaaladaa u aadayo fa hijratuhu ilaa maa haajara ilay hijradiisu waa wixii uu u hijrooday qasdigii iyo ulajeedadii uu u hijrooday unbuu leeyahay ee waxa weeye ilaahay agti ajar iyo xasanaad uu ilaahay agti ka helaya ma jirto sababtu waxa weeye isaga ayaaba adduunyo ulajeedadiisu ahayd ee qasdigiisu ma ahayn ajar iyo wanaag aad heshay xadiidkan markaa imaamu albukhaari iyo imaam muslim labaduba waa wariyeen waana xadiidkii macruufkaa oo xadiidu cumar ulajeedada marka hadda halkan loo keenayo waxa weeye waa niyada w niyada niyada waxaa la yidhahdaa asalkeeda waa alqasdu wey waa waxa inuu qofku niyeysto wa markii marka baabulcibaadaat iyo la joogo baabusharci niyada laba arrimood ayaa loo keenaa laba baxti midda koowaad waxa weeye oo loo keenayo waa al-ikhlaas waa in ikhlaas lala yimaado fi lcamal baabka marka al-ikhlaasu fi lcamal waxaa lagaga hadlaa markii niyada lagaga hadlayo ikhlaaska iyo waxa weeye in laga ilaaliyo riyaaga iyo wax walba kutub alcaqiida lagaga hadlaa oo baabka kutub alcaqiida ayaa lagu keenaa baabka labaad oo niyada lagaga hadlo oo kutubulfuqahaa ay ka hadlaan waxaa la yidhaahdaa tamyiizu alcibaadaat in la kala saaro cibaadada bacdihaa can bacdi in cibaadada qaarkeedba qaarka kale laga saaro oo hadda matalan salaada subax markaad tukanaysa labada ragcadood oo sunnaha ka horeeyana aad tukanaysa labadooduba waa mid walba waa laba ragcadood waxa ay lagu kala saarayaa waa niyada mid walbana allahu akbar bay ka bilaabanaysa waxaa lagu kala saarayaa marka waa niyada wa ee maaha sida dadka qaarkood sameeyaan waxyaalahan bidcada oo nawaytu usalli kada kada in lagu kala saarayo taasi wax sugan maaha marka niyada cibaadaadka in lagu kala saaro kow iyo in cibaadada lagaga saaro caadada oo matalan qofku hadda hadduu yidhaahdo waan qubaysanaya oo jinaabo ka qubaysanayo oo niyada la yimaado waa cibaada wa hadduu salaaddii jumcaha aadayo oo qubaysto waa oo niyo fiican la yimaado waa cibaada laakiin hadduu caadi ahaan isaga qubaysanayo isqabooji oo kulayl haya awgeed isaga qubaysanayo intaas cibaado ma ah sidaa daraaddeed markaa labadaas arrimood ayaa baabkan loo keenay xadiidka cibaadada awalan niyada khaalis lilaahi in laga dhigo kow haddana cibaadadaada aada ka dhex saartid waxyaalaha caadooyinka ah oo aadan ku dhex darin ood adilada iyo daliisha raacdid iyo cibaadadaada inaad kala saartid oo mid walba niyadeedii la timaadid waxaad hadda samaynaysid ma salaadii casarba ma duhurba niyadii inaad la timaadid leanna hadda duhurka iyo casarku waa isku mid wa laa farqa ilaa niyada mooye wax ay ku kala duwan yihiin mar mid walba waa afar ragcadood wax walba waa wadaagaan qiraa'adii hoos baa loo akrinaya ayu nooc waa isku mid laakiin niyadaa lagu kala saaraa maxaynu ka faa'ideynaa marka xadiidka fawaa'idiisa waxaan isku dayi doonaa xadiid walba fawaa'idiisa inaan sheegno insha allahu tabaaraka wa tacaala sida culammadu u caddeeyeen kow waxaan ka faa'ideynaa awalan inay acmaashu u baahan yihiin niyo khaalisa oo inama alacmaalu binniyaad markuu nebigu yidhi ay miisaanka lagu miisaamayo acmaasha waa niyada wa sida afcaashaadaba loogu miisaamo inay nebiga raacsan tahay dariiqiisii oo kale ayaa aqwaasha acmaashaadan wax lagu miisaamayaa inay maaragtay niyada wey oo haddii camalkaagan aadan niyo saxiixa la imaan camalkaagu faasid buu noqonaya marka camalkaaga intuu hallaabi lahaa niyadaada hagaaji labo ana niyata shardun asaasiyun fi lcamal niyadu waa shardi loo xirayo oo haddaan lala imaanin camalkii aan waxba faa'idaa uuna yeelanayn midda saddexaad anniyatu maxallaha alqalbu niyada booskeedu waa qalbiga ee carabka in looga dhawaaqo oo nawaytu usallii kada kada la yidhaahdo waa bidco waayo qof kale nawaytu usallii farada duhri arbaca rakacaatin wixii qalbigiisa ku jiray unbuu carabka ka sheegay nebiguna calayhi salaatu wasalaam saas waa khilaafsanaa sida ay caaisha warinayso oo inoo imaan doonta baabu sifati salaa ku imaan doonta waxay leedahay caaisha radi allahu canhaa nebigu waxa uu ku bilaabi jiray salaada altakbiir allahu akbar wa alqira'a bilxamdi lilahi rabbi alcaalamiin qiraa'adana wuxuu ka bilaabi jiray alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka sidaa daraaddeed xaadiid kalena wuxuu nebigu ku yidhi salaada wa taxriimuha takbiir waxaa lagu galaa oo wax walba kaa xarimayaan haddaad salaada geshid waa takbiirta allahu akbar wey marka nawaytu usallii kada kada markuu qofku leeyahay weli salaadii ma gelin ee waa inuu salaada galo waxaanu kaloo ka faa'ideynaa inay waajib tahay oo waxa weeye loo baahan yahay inuu qofku waxa weeye riyaaga iyo sumcada iyo istustuska waxaa ka dheeraado niyadiisana uu khaalis lilaahi ka dhigo oo ilaahay darti uu niyada ka dhigo waxaanu kaloo ka faa'iideynaa in aada iyo aada loogu dadaalo acmaasha oo waxa weye weliba khaasatan acmaalu lquluub oo qalbiga aada iyo aad acmaashiisa loo fiiriyo leanna waad u jeedaan hijiradii dhammayd xadiidkaa marka sababtiisu waxay daa la yidhi oo culammadu ku sheegaan in la yidhaahdo muhaajir umu qays oo waxa weeye soo hijrooday liajli u soo hijrooday gabar madiino joogto inuu guursado oo ay maaragtay tiri ilaa aada soo hijrootid kuma guursanayo marka saxaaro shan boqol oo kilomitr ayuu soo maray raggii kaleoo la socdayna waa la soo mareen dhibtii waa la soo wada dhibtooday ragna waxay gaareen darajo aada iyo aada u sarraysa ilaahay agti hadda isagiina markaa gabar guurkeed buu usoo hijrooday ee ilaahay darti uma soo hijroon baa leeyihi sidaa daraaddeed waxba hijradiisii ma noqonayso faa'ida waxa uu yidhi ibnu rajab raximahu allahu tacaala isaga oo ka hadlaya niyada acmaasha marka la samaynayo riyaaga iyo waxa la mida haddii ay dhex galaan way qaybsantaa marka ugu horraysa camalku haddii uu noqdo niyo khaalisa lagu bilaabo oo ilaahay darti loola jeedo waa jayid haddii marka riyaa soo galo iyadoo camalka dhexdiisii lagu jiro hadduu qofkii iska difaaco oo markaa uu shaydaanka ilaahay ka magan galo waswaaskiisa iska difaaco camalkiisiina waa saxiix ajarkiisana waxba u dhihi mayso waa dayib hadduu iska difaaci waayo oo waxa weeye uu riyaagii iska sii wado culimmada waa isku khilaafeen camalkiisii ma burayaa mise ma burayo maadaama uu marka hore ilahay darti u bilaabay laakiin waxay culimmadu isku itifaaqsan yihiin hadduu marka hore qofku intuunan gelinba camalka uu doonayo riyaa uu marka horeba ku bilaabo oy riyaa ka tahay sida munaafiqiinta oo kale camalkoodaasi waxba kama jiro waa baatil buu noqonay marka sidaa daraaddeed qofku waana aad iyo aada ugu dadaalo camalkiisa khaalisan lilahi inuu ka dhigo alaa lilahi ddiinu alkhaalis waatuu ilaahay lahaa facbud illaha mukhlisan lahu ddiin xadiidka labaad alxadiid athani waa xadiidka labaad hadda ayuu wuxuu inoo bilaabayaa shiikhu kitaabu ahaara intaas wuxuu uga dhigay gogolxaad oo waxa weeye muqadimo ayuu uga dhigay xadiidka labaad markaa can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra ayaa laga warinaya qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yihi laa yaqbalu allahu allah ma aqbalayo oo ma aqbalo salaata axadikum salaad midkiin idinkayda ka mida uu tukaday oo khitaabku markaa axadikum wuxuu ku dhacayaa saxaabadii laakiin waa caam ilaa yowmi alqiyaama kulligeen buu ina soo gaaraya ay qof muslima salaad uu tukaday ilaahay aqbali mayo goormo weeye markaan la aqbalayn idaa axdata haddii weesadii ka jabto xataa yatawada ilaa uu weesaysto marka waa shardi weyn oo qofku haddii uu weesadii ka jabto ilaa uu weeso qaato say doontaa ha uga jabtee waxa weeye salaadii laga aqbali mayo marka laa yaqbalu allahu siiqadaasi waxaa la yidhaha siiqatu nafyi laakiin waxa weeye waxay aad iyo aad uga xeel dheer tahay nahyiga waa adoo lagu yiri oo kale ha tukanin salaad adoon weeso qabin sababtu waxa weye ilaahay kaa aqbali mayo rabbi kaa aqbali mayee ha tukanin adoon weeso qabin xadad maxaa la yidhaahdaa xadadka waxaa loo jeedaa alkhaariju min asabiileyn labada meelood oo dadka wax ka yimaadaan hore iyo gadaal oo waxa weye ama kaabi ha noqoto ama saxaro ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama neef ka soo baxday ha noqotee wixii labadaa meelood ka soo baxa ayaa axdata la yidhaahdaa waxaa kaloo soo raacaya wax walba oo weesada jediya qofka mar haddii weesadii ka jabtay laga aqbali maya salaad ilaa inuu weesaysto oo weesadii la yimaada mooye marka macnaha guud oo xadiidku waxa weeye wuxuu nebigu inoogu boorinaya oo inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay inaan salaad laynaga aqbalaynin aynu weese la-aan ku tukanay sidaa daraaddeed marka weesadu waa muhiim jiddan qofku inuu aada iyo aada ugu dadaalo ayaa la rabaa fawaa'id alxadiid marka maxaynu ka faa'idaynaa xadiidkan ko waxaynu ka faa'idaynaa ana salaat ana salaata almuxdit qofka salaadiisa qofkaan weesada qabin salaada uu tukado waa baatila ilaahayna ma aqbalayo salaadna ma aha oo waxba kama jiraan waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka weesadu ka jabtay oo ay kaga jabtay naaqid alwuduu wuxuu doona ha noqdee oo nawaaqid alwuduu waa badan yihiin wax alla wuxuu doona ha noqdee inay ilaa uu weesaysto inaan salaadiisii maqbuulo ahayn marka waxaa loo baahan yahay inuu weesaysto waay waxaanu kaloo ka faa'idaynaa muraadka loo jeedo laga aqbali maya marka la yidhi ay salaadiisu saxiix ma aha wey salaadaan saxiix ahaynna ilaahay ma aqbalo sidaas daraaddeed waa min shuruudi salaa weesadu waa min shuruudi salaa qaabka loo weesaysanayo na waa inoo imaan doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidka cuhmaan oo dheer ayuu ku imaan doonaa alxadiidu athaali xadiidka saddexaad xadiidka saddexaad can cabdillaahi bni camar ibn alcaas cabdillaahi bni camar ibn alcaas marka camar haddii la yidhaahdo oo caynka la kor dhigo oon cumar la odhan marka cumar haddii la yidhaahdo waaw lama socdo camar laakiin waawgaa la raaciya marka can cabdillahi bni camar bni alcaas wa abi hurayra wa caaisha radia allahu canhum saddexdoodaba ilaahay ha ka raalli noqdee qaaluu waxay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam ay saddexdoodaba waa laga wariyey saddexdaas saxaabiya xadiidkan waa wariyeen wuxuu yidhi nebigu waylun lilacqaabi min annaar waylun halaag baa u sugnaaday ama waadin fii naari jahannam wey labadaba waa lagu fasiraa weylka in loo jeedo webi ku yaalla waxa weeye waadi ku yaalla maaragtay jahanama ama loo jeedo alcadaabu ashadiid cadaab aad iyo aad u daran ayaa u sugnaaday in loo jeedo waylun lilacqaab acqaab waa jamcu caqib waa cirbaha wey cirbaha ayaa lagu jamciya alacqaab waa ciribta dambawa macnaha waxaa laga wadaa cirbaha dambe oo aan weesada la gaarsiin waxaa u sugnaaday ciqaab oo waxa weeye waa la cadaabayaa yowma alqiyaama khatar weeye ay cirbaha weeye waxaa la cadaabayaa oo qofkii baa la cadaabay qofkii waxaan sameeyey ayaa naar la gelinaya weeye oo meelihii uu weesada una gaarsiin sababtuna waxa weeye weesadii maadaama ay shardi tahay waxaa la rabaa xubnihii ilaahay waajibiyey in laga weesaysto in weesadii lagu kaamil yeelo xadiidkan uu yidhi maaragtay cabdullaahi bni camar iyo abu hurayra iyo caaishaa wada wariyey xadiidka caaisha muslim keliyaa wariyey xadiidka caaisha muslim keliyaa wariyey oo oo laakiin xadiidka bukha bukhaari wuxuu la wariyey abu hurayra iyo waxa weeye cabdullahi bni camar xadiidkanna sababu laaa waxa weeye nebiga ayaa wuxuu arkaa layihi ragga weesaysanaya oo ciribta dambe aan weesadii si fiican u gaarsiin markaasuu nebigu yidhi waylun lilacqaabi min annaar sida abu hurayraba uu waxa weeye odhan jiray war weesada dhammaystira nebi maxamed baan ka maqlay oo yidhi waylun lilacqaabi min annaar marka xadiidkan waxuu inoo caddaynaya inaynu weesada aada iyo aada ugu xeeldheeraanno waxaynu marka ka faa'iidaynaa wujuubu alictinaa biacdaa'i alwuduu cirbaha keliya laynoo sheegay laakiin kulli inaynu xubnaha laga weesaysto oo dhan si fiican u gaarsiinna weesada oo waxa weeye niyad saxiixa iyo waxa weeye si fiican u dhaqna ayaa laynaga rabaa oo waxa weye aynu kaga dayano nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa alwaciidu ashadiid inuu ku soo arooray qofkii waxa weeye dayaca weesada oo ku cayaara marka intii waciidkaa shadiidkaa inagu dhici lahaa inaynu haddeer aynu aad iyo aada ugu dadaalno ayaa la rabaa oo aynu si fiican u weesaysanno qaabkii nebigu u weesaystay iyo saxaabadaba oo inoo imaan doona inaynu aada iyo aada ugu dadaalno ayaa waxa weeye loo baahan yahay alxadiid araabic xadiidka afraad can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra waxaa laga wariyay ilaahay ka raalli noqdee ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam qaala rasuulka ilaahay inuu yidhi idaa tawada'a axadukum idaa waqtigii tawada'a ay sharaca alwuduu bimacnaha qofku markuu doono inuu weesaysto idaa tawada'a axadukum markii qofki inuu weesaysanayo falyajcal fii anfihimaa falyajcal ha ka yeelo fii anfihi sankiisa maa biyaha geliyo ay macnaha ha sandaarsada wa oo sandaarsigii baa laga wadaayo sankaa ha geliya biyihii humma markaa ka bacdi liyastanfir ha iska soo fiifiyo oo waxa weeye istinshaaqana waxa la yidhaha sanka inaad ku dhaahdid oo biyihii ku jiidid istintaarkuna inaad gacanta bidixda ah fiif isaga soo dhaahdid oo biyihii sanka ka soo celisid waa qodobka koowaad oo xadiidkan uu sheegay saddex arrimood buu inoo sheegaya marka marka ugu horaysa idaa tawada'a axadukum falyajcal fii anfihima marka ugu horaysa arrintaasuu xadiidku inoo sheeg uma liyastanfir ha iska soo celiyo waman istajmara falyuutir waman ruuxii istajmara istijmaar sameeya istijmaarku waxa weeye waa marka lagu istijoonayo dhagxanta haddana waxaa la mida warqadaha marka lagu istijoonayo ay aan biyo lagu istijoonayn ayaa istijmaar la yidhaahdaa waa isticmaalu lxijaara dhagxanta marka la isticmaalayo oo lagu istijoonayo ayaa la yidhaahdaa istijmaar oo aada iyo aad ayaa loo isticmaali jiray waman istajmara falyuutir witriha ka dhigo ay saddex baa ugu yar haddii saddex dhagax ay meeshii nadiif ku noqon weydo shan ha ka dhigo hadday shan ka noqon weydo toddoba ha ka dhigo sagaal saa ha u wado oo waxa weeye ilaa meeshuu nadiifiyo laakiin witri ha ku khatimo waida stayqada axadukum min nawmihi waidaa waqtigii istayqada uu ka tooso axadukum mid idinkayda ka mida min nawmihi hurdadiisii uu ka tooso falyasil ha dhaqo falyaqsil yadayhi ha dhaqa gacmihiisa waa labada kafe oo yadka waxaa loo jeedaa kafaynka qabla an yudkhilahumaa fi linaa talaatan inta uunan biyaha dhex gelin saddex jeer gacmihiisa ha dhaqo ma jirin tuubooyinkan iyo waxaan hadda la isticmaalo ee waxay ahayd macnaha biyaha weel baa lagu shuban jiray kabacdi markaas ayaa waxa weeye gacmaha la dardarsan jiray oo haddana waa la isticmaalaa caagaga iyo la dhigo maaragtay masaajida oo biyaha inta lagu shubo markaa gacmaha la dardarsanayo kale marka qofkii hadduu hurdo ka soo kacay waa inuu saddex jeer horta gacmihii dhaqaa inta ku foorariyo weelka intuuna gelin kafaynka waa inuu saddex jeer dhaqaa oo waxa weeye uu saddex jeer dhaqawa inta uuna gelin weelka markaasuu nebigu ciladii sheegay sababta loo dhaqayo ayuu sheegay muxuu yidhi fa inna axadukum midkiin idinkayda ka mida laa yadrii ma garanayo ayna baatat yaddu ma garanaya gacantiisu meeshii ay ku bariday macnaha waad seexatay habeennimaad hurday gacantaadu meelay ku dhacday meelay tagtay iyo waxba kama garanaysid wuxuun waxaa dhici karta najaasaha inay gacantaadu soo taabato sidaa daraaddeed marka gacanta si fiican in loo dhaqawey oo aan biyihii horta dalaq lagu siinin oo aan la dhex gelin marka haddii hadda tuubada iyo la isticmaalayo dee tuubadii aba la ysaga dhaqayaa khalaas waa laakiin markii aad weel dhex gelinaysid waa inaad marka hore horta dhaqdid we wa fii lafdin limuslim lafdi imaamu muslim wariye waxa uu yidhi falyastanshiq biminkharayn macnaha min almaa falyastanshiq ha sandaarsado bimankhari minkharku waa sanka wa min almaa oo waxa weeye sanqaroorka meeshaas la minkhar la yidhaha dambe sanka biyaha ha geliyo oo kalawa waa meeshu markuu naga yidhi falyajcal fii anfihima oo kalawa marka riwaayad saasuu ku wariyey imaamu muslim wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa man tawada'a qofkii weesaysta falyastanshiq ha sandaarsado oo waxa weye sandaarsigii hala yimaado marka istinshaaqu waa sandaarsi waayo waa sanka markii biyaha la geliyo ayaa istinshaaq la yidhahdaa istinfaarkuna waa ka soo saaridda laga soo saarayo istijmaarkuna waa markii dhagxan lagu istijoonayo ayaa loo jeeda marka saas ayaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam amray xadiidkan markaa guud ahaantiisa saddex arrimood buu ka sheekaynaya saddex arrimood ayuu ka sheekaynaya arrinta ugu horeysa waa qofka weesaysanaya mar alla markuu weesadii bilaabo waa inuu horta marka ugu horeysa ila wuxuu ka bilaabayaa gacmaha marka la dhaqo waxaa laga bilaabaa madmadada iyo sandaarsigaa laga bilaabaa weesadii oo intaan wejiga la dhaqin ayaa la luqluqdaa la sandaaqsadaa marka waa inuu marka ugu horayso sanka biyaha geliyaa afkana geliyaa oo sandaarsadaa oo luqluqdaa oo waxa weye sandaarsiga iyo luqluqadii labadiiba isku daraayoo saa ula yimaado kabacdina sanka biyihii uu ku jiiday waa inuu fiif iska yidhaahda xadiid kalaa wuxuu caddaynayaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow istinshaaqa oo sanka aad biyaha gelinaysid aada iyo aada ugu xeel dheerow inaad tahay mid sooman mooye oo macnaha haddii aad sooman tahay oo ramadaan aad joogtid oo fii nahaari ramadaan ay tahay aada sooman tahay xoog biyaha sanka ha u gelinin waayo lama rabo biyihii inta kugu fakadaan inay xagga dambe oo dhuunta u dhacaan lama rabo waayo sanka daroolkiisa iyo dhuuntaa dambe waa isku furan yihiin oo waxa weeye sanka biyaha lagaaga shubo xaggay ka deganayaan sanqaday ka dhacayaan oo dhuuntay u dhaadhacayaan iyo caloosha sidaa daraaddeed markaa waa la iska ilaalinaya laakiin haddii aadan soomanayn si fiican baad u jiidaysaa fiif baa iska soo dhahaysaa oo waxa weeye weliba salaada subax oo kale haddaad hurdo ka soo kacdid si fiican baa loo sandaarsadaa waayo shaydaanku meelahaasoo kale uu ammaankii ku baryaa baa la yidhi aad iyo aad waa in loola dagaalamo masalada labaad oo xadiidku ka hadlay waxa weeye qofkii waxa weeye maaragtay istijmaar sameeya o istijoonaya laba arrimood baa bannaan in lagu istijoodo inaad biyo ku istijootid waa bannaan tahay oo waa saxiix inaad warqado ama dhagax ama wax kale aad ku istijootidna waa bannaan tahay oo waxay ku istijoon jireen saxaabada iyo nebiga iyo dhagxan iyo ayaa lagu istijoon jiray haddana booskii warqadahan iyo waxaana galay booskii dhagxanta haddaba marka labaduba way bannaan tahay biyihii iyaga dee meesha waa lagu dhaqayaa waa lagu nadiifinaya oo iyagu witri male oo meesha waa la nadiifin laakiin haddii aad wax kale ku istijoonaysid ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina amrayaa inaynu witri ka dhigno marka saddex baa ugu yar oo xadiidka abu ayuub al ansaariy oo inoo imaan doona ayaa sheegaya inaan saddex ka yar inuu nebigu uu ka naahiyey wax saddex ka yar inay ku istijoodaan sidaa daraaddeed marka saddex dhagax baa ugu yar marka haddii laga badiyo saddexdii dhagax oo ay kugu filaan waayaan shan ka dhig haddana toddoba ka dhig ilaa aada istiraahid nadiif bay noqotay saasaad u wadaysa masalada saddexaad oo xadiidku amray waxa weeye in haddii aada hurdo ka kacdid oo hurdadaas culummadu khilaafkooda waa arkaynaa waa la isku khilaafsan yahay hurdadaasi waa tee laakiin horta marka hore haddaad hurdo ka kacdid wuxuu xadiidkaani ina amrayaa inaynu saddex jeer labadeenna kaf aynu dhaqno intaynu weelka gelin laakiin hurdadaani waa tuma culammadu waa isku khilaafeen waxa ay qaarkood ku tageen ka imaam shaafici imaamu shaafici iyo jamhuur alculamaa waxa ay ku tageen hurdo walba oo waxa weeye ama maalin ka kac ama hamayn ha noqoto in hurdo walba ay tahay laakiin imaamu axmed iyo wakayruhu waxa ay ku tageen inay tahay hurdada hameenkii la seexdo waayo waxay daliishadeen ereygan ah oo qowlka nebiga fa innahu laa yadri axadukum ayna baatat yaduhu baata waxaa loo isticmaalaa bay dhaheen luuqadda hurdada hameenkii oo qofku meeshaasuu baryey baa la yidhaahdaa baata wuu baryey wa oo waxa weeye halkaasuu ku waabaristo hameenkii halkaasuu seexday innagaba soomaalida hadda waa loo isticmaalaa hurdada maalinta looma isticmaalo hebel halkaasuu baryey oo waxa weeye uu ku waabaraystay ha ee maalintii iyo waxa la hebel waa seexday keliya marka waxay yidhaahdeen maadaama uu yidhi ayna baatat waxaa loo jeedaa waa hurdada hameenkii waxaa saacidaya marka oo qowlka imaamu axmed oo ah in hurdada hameenkii loo jeedo riwaayad xadiidka ka mid a oo uu wariyey imaamu tirmidi raximahu llahu tacaala iyo imaam ibnu maaja oo uu ku saxiixinayo sheekh alalbani raximahu llahu tacaala fii sunan atirmidi raqamka labaatan iyo afar iyo sunan ibni maajaba uu saxiix kaga dhigayo riwaayad saxiixa ayaa waxay leedahay min alleyl bay ku daraysa ida stayqada axadukum min alleyli hameenkii hadduu hurdada ka kaco marka riwaayadaasaa ishkaalkii ereyga ma hameen baa loo jeedaa mise maalin riwaayadaasaa ka saadhay sidaa daraaddeed waxaa raajixa oo qowlka raajixa oo adiladu quweynaysa uu yahay in loo jeedo hurdada hameenkii laga kaco oo subaxdii qofku markuu xala inta seexday caawoo dhan hurday hurdo camiiquu gelayaa oo aada u fog uuna waxba kala garanaynin saa daraaddeed marka ayuu la amray inuu waxa weeye maaragtay waa intaasoo gacantiisu meel najaasida wax taabata kabacdi marka waxaa la ysku khilaafay gusligaani ma waajiba mise waa mustaxab amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam asalkiisa cinda alusuuliyiin walamru yadullu cala alwujuub mar hadduu nebigu wax amray ilaa wax ka duwan in la helo mooye waxa weeye waa waajibo laakiin jamhuuru culamaa waxay ku tageen in badanoo culammadaa inay istixbaab tahay laakiin riwaayadda imaamu axmed iyo ku tageen oo waxa weeye culamo badanna ay dooratay waxa weeye maaragtay sida mashhuurka inay waajib tahay ayay u badan tahay waayo nebigu waa amray calayhi isalaatu wassalaam maxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka ko waxaynu ka faa'idaynaa wujuubu listinshaaq inaynu waajib inagu tahay istinshaaqa sanka biyaha la gelinayo iyo istinfaarka laga soo celinayo imaamu nawowi raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay dilaalo daahira ku sugan oo waxa weeye cad inuu istinshaaqa iyo madmadadu iyo ay istinshaaqu iyo waxa weeye istintaarku inay kala laba yihiin waajibna ay yihiin saas daraaddeed marka in lala yimaado ayaa waxa weeye waajib markaad weysaysanaysa marka ugu horraysa bismi illaahi dheh oo ma sheegin xadiidkii bisimka waayo sababtu waxa weye bukhaari iyo muslim ma warin marka waxaa jira xadiid imaam abu daawuud iyo warinayaan oo saxiixa oo awalan salaada markaad bilaabaysid weesada aad ka bilaabaysid bismi illaah oo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa wuduu'a liman lam yudkir isma allah weese ma leh qofkii aan ilaahay xusin sidaa daraaddeed marka ugu horraysa bismi illaahi baad leedahay saddexda gacmood saddexda calacaloo labada calacalood baad saddex jeer dhaqaysaa kabacdi markaa gacanta midigta biyihii ku qaado afka geli qaar sankana qaar geli oo waxa weeye hal qaa hal maroo la soo qaaday ayaa afkana qaar la geliyaa sankana qaar la geliyaa axaadiidta inoo imaan doonto inoo caddaynaysa marka waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inay waajib tahay in sanka biyo la geliyo waayo sanku wejiguu ka mid yahay ilaahayna waxa uu yidhi waqsiluu wujuuhakum ma faqsiluu wujuuhakum wejigiina dhaqa ayaa layna yidhi sankuna wejiga ayuu ka mid yahay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa mashruuciyat aliitaar in witri laga dhigayo haddii istijmaar aynu samayno warqadaha hadda aynu ku istijoonno oo kale saddex jeer ugu yaraan inaynu si fiican ugu istijoonno iyo ama aynu markaa shan iyo ka dhigno ayaa waxa weeye aynu ka faa'idaynaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofkii haddii uu doonayo inuu weesaysto hurdana ka kacay waa inuu saddex jeer dhaqaa marka ugu horraysa gacantiisa khilaafkaas eeba isaga tagaa oo raacaa qowlka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo baahan yahay alxadiid alkhamis xadiidka shanaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal laa yabuulanna axadukum laa yabuulanna waa nahyi laa naahiya la yidhahda laa yabuulanna yuunan ku kaadshin axadukum mid idinkayda ka mid a oo muslima yuu ku kaadshin fi lmaa'i daa'im biyaha fadhiya addaa'im waa wax meel fadhiya biyaha fadhiya yuuna ku kaashin aladii laa yajri biyahaasoo aan ahayn kuwa socda marka macnuhu waxa weeye ay biyaha socda waa lagu kaashi karaa oo durdurkaa soconaya oo maaragtay daadka iyo waxa la mida laakiin kuwa meel fadhiyaan la ogolayn sida barkadaha iyo harooyinka iyo yuuna ku kaasha uma yaktasil minhu haddana yuunan ka qubaysanin markaa ay macnaha haddii ay dhacdo inuu ku kaadshay biyihii yuunan biyaha uu ku kaadshay ku qubaysanin intay doonaan ha la ekaadeen macnaha qofkii hadduu yidhahdo biyahaan hara- harada fadhiya ayaan ku kaadshaya kabacdina biyaha igan ku qubaysanayaa ma bannaano sababta waxa way adaa ku kaadshay Mm. marka hore inaad ku kaaditidna ma bannaano haddaad ku kaadididna inaad ku qubaysatid ma bannaano walimuslim riwaayad uu muslim wariyey waxay ahayd laa yaktasil axadukum yuunan qofkiin ku qubaysanin fi lmaa'i daa'im wa huwa junub yuunan ku qubaysanin fi lmaa'i daa'im fiida ayaa waxay kuu caddaynaysaa ay biyaha yuuna dhex gelin waa oo yuu quusinoo biyihii intuu dhex galo ku dabaalanin ee ma aha inuu biyo inta ka qaato ku qubaysto looma diidana marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayadda imaamu muslim laa yaktasil yuunan ku qubaysanin axadukum midkiin idinka mid a fi lmaa'i daa'im biyaha fadhiya wa huwa junubun isagoo jinaabo qaba ey jinaabo yuu kaga qubaysani marka waxaa la diiday ma aha inuu biyihii caadi intuu weel darsado uu ka qubaysto ee waxaa la diiday waxay tahay inuu biyihii inta dhex galo waxa weye maaragtay uu ku dabaasho oo waxa uu yidhaahdo anoo jinaabo qaba ayaan biyihii dhex gelaya lama ogola waayo sababtu waxa weeye biyahan haddii ay meeshaan fadhiyaan qof walbana intuu soo ordo ama ku kaadsho ama waxa weeye uu jinaabo kaga qubaysto oo isku daahiriyo biyihii haddi dadkii oo dhan waxa weeye najaasi ama haddayna xataa najaasoobin waxa weeye dadkii dhibaato badan ayaa uga imaanaysa maxay tahay marka dariiqada saxiixa ah see looga badbaadayaa waxaa looga badbaadayaa biyihii weel baa la darsanayaa kabacdi aad markaa bannaankaa kusoo qubaysanaysaa haddaad jinaabo qabtay amaa in lagu kaadsho iyaga warkooda da oo waxa weeye marnaba lama ogola in lagu kaadsho xadiidkan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu amrayaa in biyaha la ilaaliyo oo aan lagu kaadshin oo najaaso loo dhowaynin ayuu nebiga calayhi salatu wasalaam inoo caddeeyey inaan maaragtay biyihii aad iyo aad loo ilaaliyo oo inaan lagu kaadshin in lagu saxaroodana waa min baabi awlaa waa kasii daran tahay waayo kaadida iyo saxarada saxarada ayaa sii najaaso badan labadoodaba midna lama ogola marka waxaa ka duwan waa bilow aamniga waxa laga hadlaya xooluhu iyagu kuma jiraan waayo xoolaha kaadidooda iyo fudulaadkoodu iyagu najaaso ma aha marka sidaa daraaddeed xooluhu iyagu bahaa-im weeye laga hadli mayo ee waxaa laga hadlaya waa dadka oo waxa weeye kaadida dadku iyo saxarada iyo waa najaaso lama ogola marka culummadu markaa khilaaf baa ku jira haddii bi bi nahyigaan la nahyey ma liltaxriim ba mise waa lilkaraaha asalku waa inuu nahyigu xaaraam yaqtadi taxriim annahyu yaqtadi taxriim bay yidhahdaan culamaa usuul nahyiga wixii la nahiyo asalkiisu xaaraam buu keensanaya in waxaasi xaaraam tahay ilaa in daliila helo ka duuda oo ka dhigta makruuh mooye lamana haya halkan daliil sidaa daraaddeed asalku waa xaaraam in lagu kaadsho biyo meel fadhiya waa kow waxay markaa haddana isku khilaafeen culummadu biyahani haddii lagu kaadsho ma najaasoobayaan mise ma najaasoobayaan waxaa la isku itifaaqsan yahay haddii biyihii yar yihiin oo biyo yar ay yihiin laguna kaadsho inay najaasoobayaan laakiin wuxuu khilaaf ku jiraa hadday biyihii badan yihiin aynan iskhayirmin oo waxa weeye ayna biyihii doorsoomin biyihii waa badan yihiin waa lagu kaadshay kaadidii waxba kama bedelin biyihii waa biyo badan oo waxa weeye aad iyo aad u badan taas waa la isku khilaafay marka qaar waxay idhahan waa najaasoobeen qaarna waxay idhahan maya waxa weeye idaa balaga almaau qollatayn lam yaxmilu lkhabar ayaan soo qaadanayna axaadiid kale ayaa caddaynayso hadday mar biyuhu badan yihiin najaasadii ku dhacday oo aan waxba midabkoodii ka bedelin dhadhankoodii ka bedelin urtii ka bedelin waxba waxa weeye markaas ma noqonaya najaaso maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa awalan aynu ka faa'iidaynaa annahyu in la nahiyey can ilbawli kaadidii waa saxaraduna waa la mide biyihii meel fadhiya inaad ku kaadidid waa lagu diiday waxaa kaloo laynoo diiday oo ka qaadanaynaa in lagu qof jinaabo qaba biyo meel fadhiya inuu dhex galo iyadana waa la diiday oo nebigu waa inoo diiday waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa haddii ay dhacdo in biyihii uu ku kaadsho qofku ama ay dhacdo isagoo jinaab hadday dhacdo inuu ku kaadsho uma bannaana inuu haadhow markaa ka qubaysto biyihii oo waxa weeye uu ka qubaysto maxaa lagaga baxayaa marka khilaafka arrintan oo dhan nahyiga waxaa lagaga baxayaa hadday biyihii biyo meel hadday socdaanna waa la iskaga qubaysan karaa waa lagu dabaalan karaa wax walba waana dhib male haddii lagu kaadsho hadday mar biyihii socdaan laakiin hadday biyihii fadhiyaan kaadina waa laga ilaalinayaa qofku isagoo jinaabo qabana kuma qubaysanayo isagoo jinaabo qaba ma dhexgelayo kuma qubaysanayo laakiin hadduu biyihii intuu ka darsada weel uu bannaanka kaga qubaysto falaa xaraj markaa wax dhibaatoa male oo waa loo baahan yahay way u bannaan tahay wax mashaakila male marka xadiidka lixaad can xadiidka lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi idaa shariba alkalbu haddii eygii uu cabo idaa shariba hadduu cabo alkalbu eygii uu ka cabo fii inaai axadikum weel qof muslima uu leeyahay o idinkayda ka mid a falyaqsilhu sabcan toddoba jeer ha dhaqo weelkii toddoba jeer ha la dhaqo walimuslim imaamu muslim waxa uu ku daray uulaahunna bituraab midda ugu horaysa ciid ha laga dhigo walahu ay imaamu muslim raximahu llah fii xadiidi cabdillaahi bni muqafal waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka cabdullahi bni muqafalna imaamu muslim baa wariyey oo ka hadlaya eyga idaa walaqa alkalbu hadduu leefo carabka walqigu waxa markuu carabka inta la galo uu marmariyo hadduu eygii carabka la galo oo weelkiinii fii inaai axadikum fi linaa weelkii la galo faqsiluuhu sabcan toddoba jeer dhaqa wa cafiruuhu haaminata bituraab marka sideedaadna ciid ku ruga ku roga oo waxa weeye ciidda ku marmariyo waxa weeye ciidda ku cidaada ayay idhaahdaan macnaha ciiddii inta lagu shubo si fiican ha loo marmariyo oo ha lagu rogrogo xadiidkan waxa uu ka hadlayaa eyga waxa la yidhaahdo haddii asalkiisa waa najaaso yidhaha culammadu oo waxa weeye dhareerkiisa iyo afkiisa iyo najaaso wey weliba bakteriya khatar uu xambaarsan yahay oo culammada dhibiguna ay caddeeyeen marka waxaa loo baahan yahay haddii uu weelkii ay dhacdo inuu afka la galo ama weel biyo kuugu jiray ama caana kuugu jiray ama xun kuugu jiray oo intuu afka la galo uu cabo weelkaa horta waxa ku jira waa la daadinaya oo biyo ama ha noqdeen ama caano ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen raashine horta waa la daadinayaa wixii ku jiray waa kow markii la daadiyo ciid baa muluq lagu siinaya markii ciiddii muluq lagu siiyo oo gudihiisii o dhan weelkii ciid lagu rogo ayaa markaa toddoba jeer la dhaqaya ha toddoba jeer ayaa la dhaqaya ciiddaa loogu hormarinaya kabacdina saasaa loo dhaqaya marka waa najaaso muqallada oo aada iyo aada u adag ciiddaa maahae wax kale oo goyn karana male baa layihi oo culimmadu xataa waxay ka hadleen waxyaalahan maanta saabuunta iyo shaambooyinka iyo xataa waxba ma goyn karaan bakteriya khatar u leeyahay oo waxa weeye gaaladaba hadda ay caddeeyeen ama dadka dhakhaatiirta bakteriyadaas uu afka ku wato oo dhareerkiisa la socota waxyaalo yaryar oo waxa weeye xayawaana ka dhashaa la yidhaho qofka xiidmihiisa gala hadhowna waxa weeye xanuuno khatara ayuu sababaa sidaa daraaddeed marka waxaa loo baahanya in la iska ilaaliyo lama la mid ma aha marka dharka iyo waxa la mid ah hadduu taabto dharka iyo waxaasoo dhan waa la iska dhaqaya caadi baa loo dhaqayaa laakiin waxa laga hadlayo waa weelka markuu afka la galo waxaynu marka ka faa'iidaynaa xadiidkan inay aada iyo aada u adag tahay najaasada aygu oo aada iyo aada khatar u tahay marka sidaa daraaddeed sidii nebigu u yiri ha loo dhaqo oo ha loo diyaariyo ayaa loo dhaqayaa toddoba jeeroo biyo ah ayaa lagu dhaqaya marka ugu horeysana ciidda ayaa muruq lagu siinayaa oo si fiican loogu adkaynaya waxay culimmadu ka hadleen markaa oo ay maaragtay ka hadlaan jirkiisa kale iyo manajaasa mise waa afkiisa keliya marba hadduu afka la galay waa in si fiican loo dhaqawi waxay kaloo culimmadu ka hadleen eyga markaa la isticmaalo oo sida maaragtay eyga lagu ugaarsado ama eyga xoolaha ilaaliya ama waardiyaha laga dhigto oo mar walba dadkii ku dhex jira calaa kulli xaal xadiidku ma kala reebin ey ma kala reebin oo waxa weeye waa mutlaq mar haddii eygii uu afka la galay weelkii in si fiican loo dhaqo oo waxa weeye bakteriyada la gooyo ayaa waxa weeye nebigu ina amraya calayhi salaatu wasalaam baabka sababta loo keenayna waxa weeye inuu najaasaynayo haddii uu biyihii weelkuugu jiray uu afka la galo biyaha najaasay noqdeen waa la daadinaya laguma weysaysan karo waxaa ka duwan marka oo bilcagsiya oo isaga ka duwan mukulaasha meeshaan hirada la yidhaahdo ama bisad loo yaqaana mukulaal tay doontaba ha noqotee iyada wuxuu yidhi nebigu innamaa hiya min adawaafiina calaykum waa idinka unbay iseekii dhex joogtaa oo waxa iyadu najaaso ma aha marka way ka duwan tahay taa bisada iyo mukulaasha waxa lamid ah way ka duwan tahay laakiin aygu najaasadiisu waa najaasa muqallada aad iyo aad baana laisaga ilaalinayaa wallahu aclam billahi towfiiq